بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أوكي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على حبيبه ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بعد السلام عليكم ورحمة الله سلامتا كدب وحن بلابنا كتاب كيني حديث الأربعون النووي وحن كجرني حديث كي لباتن يكو أم بكو يلباتن waxaan insha allahu tacaalaa aan la soo aragnay xadiiska cinwaankiisa iyo xadiiska raawiga inoo wariyey inaan wax ka oranno taariikhdiisa iyo siiradiisa saddex waxaan isla soo taagnay waqfadii koowaad ee xadiiskaas ku jirtay marka insha allahu tacaala halkii baan kasii wadaynaa xadiiskaas qul aamantu billaahi suma istaqim marka insha allahu tacaala laba ciwaan baan siinay xadiiska ciwaanka koobaad oo ahaa ciwaanka xadiiska oo ah aamantu billahi suma istaqim iyo ciwaanka labaad oo ahaa dakaaga nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo aqoontiisa ballaadhan uu u leeyahay qof walba xaajada iyo waqtigaa waxa uu baahan yahay inuu diinta ka siiyo Een, waxaan kaloon ka soo hadalnay inuu saxaabiga nebiga sala allahu calayhi wasalam xadiiska ku yidhi qul lii fi lislaami qowlan laa as'alu canhu axada hayrak inuu isaguna aada dakaa badan u lahaa oo ilaahay u waafajiyey wixii loo baahnaa diinta islaamka looga baahnaa inuu nebiga weydiiyey calayhi salaatu wasalaam marka iminka waxaan imaanaa mowqifkii waxaan iska soo taagnay maxay ka dhigan tahay kelimatu qul uu nebigu u yidhi sal salam qaala qul aamantu billaahi suma istaqim qul dheh muxuu u yidhi uu oran waayey wax kale taana waan soo macna insha allah tacala wixii ku jireen okay waxaan bilaabaynaa waqfadeennii labaad ee muhiimka ahayd waqfada labaad waxa weeye iimaanka iyo camalku say u kala horeeyaan qul aamantu billaahi suma istaqim xadiiska waxaa ku jira aamantu waxaad tidhahdaa waxaan rumeeyey billaahi allah baan rumeeyey suma kadibna iimaanka kadibna istaqim toosnow marka meeshaas maxaa ku jira arin muhiima ku jirta maxaa ku jirta waxa weeye arrinta koobaadi iimaanka iyo caqiidada oo la saxo inay ka horeyso in diinta la dhaqan geliyo marka xadiiska maxaan ka baranaynaa waxaan ka baranaynaa tartiibu alawlawiyaat waxay dhahdaa shareecada islaamka siday arrimuhu u kala mudan yihiin in loo kala horreysiiyo mudnaan loo kala siiyo marka dadkeenna waxaad aragtaa inaan aada ahamiyad u siino dhaqanka qofku inuu hagaago isagounan qofka hagaagsanayn iimaankiisu amba caqiidadiisu amba alla kacabsigiisa amba tawxiidkiisu uuna xoog badnayn baan rabnaa inuu hagaago dhaqankiisu waana qalad weyaan marka saddex iyo toban sano inuu nebigu ka shaqeeyo calayhi salaatu wasalaam aliimaan oo kadibna laga shaqeeyo mucaamalaadka toban sano iyo cibaadaadka waxay ku tusaysaa ahmiyadda uu iimaanku ka leeyahay maxay caqiidada iyo cibaadada iyo mucaamalaadka marka waxay yidhahdaan culummadu muftaaxa ugu weynu ilaahay siiye ambiyada muxuu ahaa adabiica albashariya dabeecadda biniaadanka waxaa lagu furo qof walbaa ku xidhan dabeecadda biniaadanka maxaa lagu furi yaa loo dhiibay muftaaxa ambiyada ambiyadu markaa waxay hayeen muftaaxa lagu furo dabeecadda biniaadanka biniaadan waa la suubin waayey in lagu suubiyo xoog maahine isaga oo qanacsan inuu wax iska sameeyo waa la kari waayey ambiyada unbaa karay waxaa kaleeto oo dhani waxaa lagu dadka lagu xukumaa maxay waa xoog hadduu xoog iman waayana waa dan laba misaal baa ini siinayaa afrika iyo wadanada carabta iyo muslimka iyo tiyaarmoodka caalamka saddexaad dowladuhu waxay la horjoogaan hub hadduu dhaqdhaqaaqo waa la dili markaa dowladdu sida wasaa qofku halkan kaleetana yurub iyo maraykanna qofku maskax kuma shaqeeyo wuxuu ku shaqeeyaa cabsiun waa lamidun haddaad goysid maxaa la yidhi haddaad goysid casaanka istobta haddaad goysid ee saddex boqol baa lagu goyn midna ma goynayo cabsi baa haysa dadkii marka dambe waxaa lagaa qaadi maxay waxa maarata fasaxa ruqsadda ayaa lagaa jiidi marka saddexaad waxa isbiis waa lagu xiri cabsi baa qofka haysa laakiin dadka quraata ee bini aadanka cabsidii ilaahay maahin bini aadan cabsidiisa ka saaray waa ambiyada hore baan usoo aragnay ambiyada waxaa la adragteen taariikhda maaragtay ambiyada calayhim salaam iyo nabigeennaba sala allahu alay wasalam iimaanku quwadda uu leeyahay waxaad aragteen abubakar markuu madaxweyne noqday wuxuu doortay cumar cumar wuxuu ka dhigay qaadi wuxuuna maxkamadda fadhiiso magaalada madiine iyo waxaa hareerihii ka degan wixii dhibaato ka dhacda kala xakun sanad buu fadhiyey sanad iyo bar markuu joogo abubakar u yimid wuxuu yidhi abubakarow hawshii ciyaalkayga iyo nafteydii iyo wax kasta baan ka mashquulay waxay imanayna ma jiro ashkataynayba laba qofoo wax isku haysato oo ii imanayo ashkato u socota ma jirto marka maxaa dhacay taqyiir baa dhacay taqyiirku muxuu keenay dadkii wuxuu ka saaray waxa mushaakasada la dhahdo ayuu ka saaray wuxuu u saaray inay dadku samada ku xidhmaan alla ku xidhaan alla ka cabsadaan ninka si xaqiisa bixiyo waajibkiisana ka baxo xaqiisana uu maaragtay qofka kale hadduu xitaa ka waayo u ka saamaxaba mustawaa la gaadhay marka marka ka shaqaynta iimaanku wax caadi ah maaha in iimaanka laga shaqeeyo wax caadi ah maaha dadkii waxu arkaan wax caadiya u arkaan marka horta iimaanow maxaa tahay haddaba maadaamuu iimaanku hamiyadda intaa leeg leeyahay iimaanku muxuu yahay iimaanku kelmad baa ma laa ilaaha ila allah baa bes eeg nebi maxamed sal allahu alay salam wuxuu soo ururiyey toolkiiyo carabtiya wuxuu ku yidhi quuluu kelimatan war kelmad dhaha haddaad dhahdaan kelmadaad odhahdaan la itraadaan tamlikuuna biha waxaad ku qabsanaysaan alcarab walcajam abijahal muxuu ka fikirayaa maku haystaa bis maku haystaa war maka maa waxaad haysanaysid baa laga leeyahay tamliku biha alcaraba walcajam carab iyo cajam baad gacanta ku dhigi quuluu bas laa ilaha ila allah laa ilaha illa allah undhaha mar uun dhaha laa ilaaha ila allah annaka waa fudayd ooma ku heesnaaba imika maanaku annaka agteenna hees bay noqotay ba waa qinaa waa lagu heesa laa ilaaha ila allah laa ilaaha waa ku heesnaaba anaku waxaa loo malaa annaka agteenna laakiin cindahum way isku laameen odayaashii laa ilaha labay garanayaan maaha odayaal soomaaliya odayaal canfara odayaal orama ah odayaal maxaara maaha raggani waa rag carbeed war laa ilaaha ila allah maxay ka dhigan tahay idhahdeen way isku noqdeen suuratu saad baa ka sheekeynaysa maan dhahnaa mise ma dhahno xidhada ma oranayno oo maxaan oranayn animshuu wasbiruu calaa aalihatikum ina haada la shay-un cujaab bidhahdeen war socdoo iska taga nebi maxamed ilaahayadiina ku sabra kanaad haysata iska haysta waxa uu wadaa wax lala yaabe oo maxaa loola yaabe ajacala alaalihata ilaahan waaxida ma wixii ilaahya jiray ayuu ku soo ururiyey hal ilaah waxaa wax dhici karaya maaha wayasii durkeena waxay dhaheen maa samicnaa bi hada fi lmillati alaakhira milada kale kama maqal nacam rag kristankuna oo ahlu samaa ah saddex ilaah bay sheegaan yaku xataa kristankii saddex ilaah bay sheegaan fursigii waxay sheegaan ilaaha dabka iyo ilaaha nuurka iyo ilaaha dalaamkay sheegaan laba ilaah bay mathnawiya la dhahdaa griigii waxay sheegaan ilaaha jacaylka iyo ilaaha cabsida ilaahya sheegaan waxa quraatay ilaah uu sheegayahay waa nabi maxamed sala allahu marka ma ilaah quraataa qaban shaqada ilaahada badan qabanayeen wax dhici karaya maaha okay su-aasha iminka caqli baan yeelanay cilmaan yeelanay inaan ilaahyo badan waxba kelin ilaah qura wax qabanaya waan garanaynaa iminka imise ilaah baa jiray dadku haystaan iminka qarnigan maxamed asad ninka dhalan iyo paul faysa islaamay ee dariiq ilaam marka qoray iyaa baadhay wuxuu yidhi ugu yaraan waxay haystaan buuri shan ilaah dadku ilaaha kooxdaa waa ilaah almanfaca ilaaha pragmatiga dantayda waa ilaah la caabudo adduunka maanta waa ilaah la caabudo dantu qofku maxaa tahay afara'ayta man ittakhada ilaahahu hawaaha dantiisu caabudaya adeer waxaan iska daa dan baa igu jirta annaguna waxaa ordhiba dantaada maxaa loogu sexdaa masale nijaas baa loogu sexdaa marka waa qima في البراغماتية كل وقف ما كلا فرح وقلنا يبي براغماتي من عمر قضي قال يعني سوى البسيط والبو بحكرة وكل جوجي وكا جوجي وأحبك منه أوكي إله كلا جرتك عبودان نبحي لعقت الدولار كم مريكا كقرن تاعي دولار كم مريكا معك قرن وعن أمسنا هاي الله الله بنا بسنا هاي لكن نيك الأوريجري سيد قطب ayaa maalin isagoo fadhiya banaan weyn oo ku raaxaysanaysa dhulkan hagaagii u qurux badan yihiin marka maaragtay fasax lagu jiro qurux roobku da-ayo oo maaragtay kulaelkuna soo galo aad buu dhulkan u qurux badan yahay isagoo meelsaa ugu raaxaysanaya iyuu nin soo gara fadhiistay waktigii dadku ay kala sirreeyeen ee obama madaxweynuhu noqon karin nin baa soo gara fadhiistay maraykana oo cad wuxuu ku yidhi malaykan baa tahay mise ajnabi baa tahay sheekhana waa aqoon-yahan masri ah wuxuu yidhi maya ajnabi baan ahay okay waan kula fadhiisan karaa buuli maqaale soo fadhiisan jirin okay waan kula fadhiisan karaa buuli soo fadhiisu yidhi wadankeed u dhalatay buu ku dhahay wuxuu yidhi masar okay muslim baa taan malay ha muslim baan ahay bal iga waran diintaadu ka yidhi marka wuxuu waqtigaa diinta aad umaan aad umaan aqoon waxaan uga warramay intii ilaahay markaa iga baray baan diinta uga sheekeeyey buuli waxaan aad ugu dheeraaday tawxiidka markaas buuli diintiina way fiican tahay laakiin adu ma og annaka ma ogtahay ilaha quraatee naqaano maya dollar buu isoo saaray buuli aakaa bilaahi igu annaka ilaaha quraate ee naqaano waa maxay waa dollar dollarku waa ilaah la caabudo dee maanta waa ilaah la caabudo hadda cibaadada ha u fahmina madaxa dhulka la dhigaa kama dhinaceedu waa amarka laga qaataa iyo nahiga meesha uu dollar kaa soo galaya walaalkayo ha ka akicin iska ag fadhi meeshaad ka weydina ha ag tegin waa ilaah markaa lacagtu nabigu muxuu yihi tacisa cabdu addirham tacisa cabdu addirham uu daalay addoonka dirhamka weliba wax ka daal badan ma jiro qofkii oo sideed saacadood shaqeynaya laga dhayaa laba saac ma ku daraya waxa kugu wax lagu darayaa intaas dollar way biirtay maaha gacanta ku dhig bahalka sheekhu taciisa cabdu dirham taciisa cabdu dinaar kaasina muxuu caabudayaa lacagtii weya xoolihii weyaan dollarkii buu caabudayaa okay waa ilaah maanta la caabudo qofku markuu laa ilaaha ilaa laa leeyahay waxaas ma ma ka xoroobay laa ilaaha laa dollar ma oran karaya qof ma dhahaya laa pragmatiya laa manfaciya ma dhahayo su-aashu waa sidaas xaqiiqadu afka umaan kalena laa ilaaha ila allah aska heeseena way badan tahay haddaad doontina kun baan ka jarnaaba tawxiidka tusbax dheer baan qaadan oo kun baan ka jar laa ilaa ilaa laa ilaa ilaa laakiin markaan dolaar arko laa ilaa iska iloobi afcalu maa shaa cabdallah sameeli markay danteedu meel gasho waan iska iloobi marka waxaan di laa ilaaha ila allah waxaa loo leeyahy wax baa ku jirta ilaaha saddexaadu ninkaasi sheegay waa ilaah cajiib wuxuu waa ilaah suuqa waa suuq suuqu waa ilaah iminka dhukan suuqu dad baa jira suuqu hadduu dhaadhaco caawa dhimanaya idaacadaha laga sheegay xalay waxaa is dilay kumaanku maxaa ilaahogii waa dhanacide hadduu kacana dadka wajigooda farxaani markaas wax la kortid alabta way kacday inka dadka waxay ku leeyihiin doo ilaa war meesha qaar baa yidhi xitaa afka soomaaligana ku hadla war meeshii khaliijkii dagaalmo ka dhaco waxaa kici lahaa bay ku leeyihiin dollarka ka ridi oo suu kici batroolka noo kici doolaka kici meesha dagaalmo ka dhaco eegsoo loo fikirayo muslimku ma isdirraan maalalaayo qolooyin khaliij ku yaala ilaa haadihi daraja iyo dadku gaarayaan marka maxaa meesha ku jira suuqu waa ilaah maanta weliba mar weliba xadaaradan cusub ee moderniga ah suuqu waa alla la caabudo oo aada looga warhayo waa ilaah laga warhayo yani marka markuu qofku leeyahy laa ilaaha laa suuqa muu dhahayaa laa doolaara okay ilaah afraad baa jiroo la caabudo dumarkaa badiya ilaaha caabuda waa dharka dharka waa ilaah la caabuda maanta nabiguna u sheegay tacisa cabdul muxuu ihi khamiisa tacisa cabdul khamiila dharka waxaa jira adduunka meel haddaad gali tiraad iminka dharkaaga la eegayo ninka albaabka warjooga koranayo adeer iskar noqo waxaa sideetidiya meeshaas male waxbaa kaa maqan cibaada kaa maqan allahaagi kari maayo ilaahagi ma yaallo dharka soo hagaaji baa lagu dhayaa waa mustaw weyaan okay shan ilaah shanaad uu sheegay ma garanaysaa ninkaa la idhahda maxamed asad libas waa kursiga kursigu iminka waa ilaah kursiga hadduu qofku mar uu dul fadhiisto idankiisu ku dili islaantiisu ku dili wuu ku caabudayaa wuxuu doonu ku samaynaya xalaal iyo xaraam buu ku samaynaya waa ilaah idankeed horreysiin markay waxaa oo dhan iska hor yimaadiin iyo allah kiibaad horreysiin wata marka lagu leeyahay aliimaanu awalan iimaan ka shaqeeya waxay rta waa iman waxaasoo dhan kaa xoreeya iimaan waxaasoo dhan kaa xoreeya laakiin waxaa jira dadka qaarkood iimaankay waxaan ku sugaanba qaar baa ku dhahayaba war maa rabtaa inuu ilaahay lacag ku siiyaa salaada badi miskiidka u maran lacagtii lacag baad doonaysaa ilahay ma doonaysitaa mad rabtaa caafimaad ah salaada badi okay mad rabtaa xataa kursi ha miskiidka ma fadhiiso waa lagu ilooy markaas waa kusoo booda waa lagu boodaa marka daba dhag wixii waxay noqotay waa muwaanyaa laa ilaha illa maxay noqotay muwaanyaa bay noqotay laa qofka mushrikii maaha laa ilaaha wuxuu u leeyahay maaha addunya wuxuu u leeyahay aakhira waa janno isagaa doonaysaa huwa laa ilaaha ila allah marka iimaanka horta waa kaa iimaanka la doonaya lagu leeyahay dhe qul aamantu dhe waxaa dhan ka xidho weeyaan ali bn abi aalib qaswad buu ku jiray qaswat laxzaab radi allahu canhu axzaab dagaal weyn baa nin nin gaala isku soo baxeen nin gaalaa yidhi yaa ii soo baxaya muslimiintu ibn wudor la xoog badnaa nebigu wax saxaabadii u dhaca oo u baxa oo u soo kaca ayuu waayey rag badan waa la wada joogsaday oo nin la geesiyo khatar wahaa la yaqaano dagaalyahana cali baa isagoo dhalinyaro yara ayaa bul soo yidhi ana yaa rasuul allah buu yidhi nebigu markaa u naxaa la yidhi cali oo ina yaraa ninka u tagayana uu og yahay uu ka naxay nabiga sallam cali oo joogsuu yidhi horta maya uu yaa rasuulallahi daa uu yidhi nabigu wuu duceeyey marka wuxuu ilaahow uxud waxaad iga qaaday xamsee maanta cali ha iga qaadi uxud xamsaa socdee maanta ilaahow cali cali calina maanta ha iga qaadi buu yidhi aad buu ugu duceeyey orasuu ka yidha daban siday isku dagaalamayeen bay ku dhaceen huggii la faqay qaswat lkhandaq soo magaceeg mahayn huggii bay ku dhex dhaceen markay huggii ku wada dhaceen ayuu seeftu ku dagaalamayay baa ayuu kaga tuuray cali markuu seefta meel dheer ku tuuray buu ninkii legdaday wuxuu halkaa kaga qabtay baasha seeftiisii khalaas inuu geliyu doonaya ninkii intuu cadhooday wuxuu yihi ma inanka yaraa cali baa dhulka ku dhigtay buu qadhuuf wejiga kaga tufayay cali cali ma diino uu ka kacay uu soo laabmay nebigu kusoo noqday ninkiina waa iska dhool yahay nebigu wuxuu lagu yiri saxaabada maxaa idinka u dili weyday waad haleeshee wuxuu markii hore ilaahay dartii baan u dilayay laakiin markii dambe anaa isku dilayay markaan uu qadhuuftay ku tufay waan cadhooday yaan u cadhooday anaa isku cadhooday marka haddaan dilo waxaan u dilay naftayda meesha waxaa ka baxay laa ilaha illa allah iimaankii baa ka baxay khalaas anu ma joogo meesha markaa ilaahay ma joogo anaa jooga ilaahayna wuxuu ku yidhi fi aakhiri suurati lkahf man kana yarjuu liqa'a rabbihi falyacmal camalan walaa yushrik bicibaadati rabbihi axada adigu xitaa iska dhex saar meesha taas baan ya rasuul allahi u diri waayey buuri yani markaa culammadu waxay dhahdeen xataa akhrajuu min anfusihim xada anfusihim naftoodii waxay ka saareen waxay naftoodu jecleen bas waxay meeshaa geliyeen wuxuu ilahay jecel yahay laa ilaaha ila allah sida weyaan marka laa ilaaha ila allah macnaha bay leedahay iimaanka waxa loogu dadaalayo saxaabo nabi wax kale kama shaqeynayn iimaanka shaqeyna bas saxaabada iminka soo lama eegaya istaastijada waxaa la eegayaa imisaa kortay imisaa kacday imisaa dadku maaragtay dhalashadu imisaa dhimashadu imiso imiso imiso lama eegaya ha nebigu wuxuu wuxuu istaasti ku sameyn hada geer iimaanku ituu kacay ituu dhadhacay walidaalika buu subax intuu soo sara kacay ka yidhi kayfa asbaxtum saxaabadii kayfa asbaxtum saaka maxaad ku waabariisateen nin baa sara kaxuri yaa rasuul allah asbaxtu mu'minan xaqaa waa cajiib saaka waxaan soo kacay anoo mu'mina oo iimaankaygu dhab yahay nebigu wuu fajaxay ninka iimaankiisu dhabta yahay bas su'aal weydiiye likulli shayin calaama famaa calaamatu iimaanika shay walba wax lagu yaqaan buu leeyahay iimaankaaga maxaa lagu ogyahay wuxuu yidhi yaa rasuul allah saaka markuu waagu ii baryey ilaahay oo carshigiisa baarisaan daawanayaa buuri allah baan arkayaa buuri ko waxaan arkayaa buuri mu'miniintii oo jannada iskusi yeeranaysa gaaladii oo cadaabta lagu cadaabayo iyo arkayaaba maaha waxaan waa arkayaaba saa ma arkayaa buuri yaa rasuul allah ko waxaan ka dhigay buuri in aan adduunkaas jidkiisana dul socda uu macneeyey rasuulku markuu dhegeystay buuri yaa fulaan عرفت الحق فألزم قعنت أقول لك هذه حقي لكن كو أتكوم كو أتكوم ألزم كان النبي صلى الله عليه وسلم صحابته محو الدين يا محو الدين يا استشتقي سمع أبو أبو حكش غيرها كعتانك يا كبعة يا هوس ورادعة إيمانك آه شو تاسك شغيرها مركو التاسيب كامل نقطه كل شيء سقو ونتائج وحاسوقي شنو دو نتيجه ilaa ay saxaabadu gaadheen inuu idhaahdo waxaan ka gartaa iimaankaygu inuu daciif yahay inuu xoog badan yahay maxaan gartaa baqasha aan korayo baqasha aan korayo haddii tiraahdo i diidiido iimaankayga waa maanta saaka ma fiicno laakiin haddaa markaan ku boodo ba iska orado iimaankayga waa timaam okay annaga maanta su-aalena wada fiqiga waa maxay anigi iyo xaaskii waan isdiidannahay waa maxay waa- baqalba maaha anigi iyo ciyaalkii waan isagu kala joogsanay anigu markaan baxaba ashkatadeen waa maxay waa furuucii maxaa keenay dee ma nashtaqilu hunaa shaqadii ilaahay noo diray kama shaqaynayno iimaankii kama shaqaynayno ma safaynayno kama gurayno uskakii آه. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون صعد كان ku jirno naftiin wax badan ku soo boodaysa marka aamantu billahi wax caadi ah ma ikhwani fillah qul aamantu billah hada alcaadi ma waxaan isku oran karnaa ma aliimaanu ma waqara fi alqalbi wa saddaqahu alcamal iimaanku qalbigu ku xasilaya wa xasilaya wa xasilaya ilaa uu camalku turjumo camalkii waa iska turjumaya waa tilqaa'i hebelow salaadii laguma xasuusinayo waad kacaysaa qofku ramadaanka wuu wuu la sii soconaya qofku sakadiisa ma egeegayo ma bakiilayo qofku xashkiisa ma weydiinayo ma- ma- waxaa tagta africa mise xashka hataa ma weydiinayo waa waajib qofku indhihiisa inuu xakumo ma- ma doodoonayo markay lacag ma marayo khalaas wasadaqahu alcamal xaradii xaaraanta oo kale cadaan saa arki doona xadiidka soo socda marka aamantu billahi macnaheedu waa saa weeyaan waa iimaankaas haddaa laga shaqeeyo qufulka dabiicadda biniaadankana ambiyada haysay ambiyada wuxuu uga shaqeeyey okay ikhwaani marka aliimaan markaa lena waa taa weeyaan aliimaan macnaha labaad aan siina wax weeyaan ee fikir adduunku waa- adduunka waxaa jiray waa aragtiyaal iminka kapitalismiga waa maxay fikradda kapitalismigana waa maxay waa aragti weeyaan fikradda communism yarahdana waa maxay waa aragti weeyaan diintuna waa maxay waa aragti ilaahay ilaahay wuxuu jilay waa aragti waa kayfa yara almuslimu addunya weeyaan qofka muslimkii siduu adduunka u arkaya weeyaan aakhirada siduu u arkaya waa aragti marka iimaanku waxay ka dhigan tahay waa aragtida qofka muslimkii uu nolosha ka leeyahay iimaanku qof aan aragtidiisu saxsanayn camalkiisu sax ma noqonaya ma noqonaya sax ma noqonaya sax walidaalika maxaa loo baahan yahay inaad saddex arrimood aragtida uu qofka muslimkii ka saxo kow maxaa kow ah maxaa kow ah inuu saxo ah qul aamantu billah weyaan halkee ka imadnay anagu iyo ina abuuray muxuu inoo abuuray muxuu dhulka inoo keenay dan muxuu inaga leeyahay ilaahna keenay muxuu yahay muxuu xaq u leeyahay muxuuna waajib ku nagu ah maxaa inaan u qirna ah seen u barannaa hada huwa aliimaan waa inaan aragti ka qaatid allah subxana wa tacaala allah waa inaan baranno allah haddaan baran weyno waa mushkila weeyaan marka ilaahay ma- uma baahno inaan baranno sida filosofiyada ilaahay sagaal sagaashan magac buu leeyahay ilaahay waa raxmaan waa- taa waa barasho caadi waxaa dhahdaa waa falsafa macrifiya baarida oo wax qabow laakiin waxaa la rabaa islaamku waa maxay waa macrifa xaarna waa waa macrifo kul qofku waa inay xamaas diinta ku geliso xamaas diintu waa inay xamaas u geliso say xamaas u gelisaa diintu ikhwaani fillah muxuu ilahay yidhi markuu maruu ka sheekeynaya mu'miniintu marka ay diinta maqlaan ilaahay muxuu yidhi subxaana wa tacaala gaalada munaafiqiintana muxuu yidhi bal fogsaa marka uu qofka muuminkii dikriga ilaahay maqlo waidaa tuliyat calayhi calayhim aayaatuna zaadathum iimaana iimaan baa ziyaadaya okay kii munaafiqiina markuu qur-aanka maqlo muxuu leeyahay maadaa qaala aanifan horta maxaa kala akrinaya maxaa la lahaa maxaa la lahaa maxaa la lahaa maxay ka dhan tahay dhaguma furninba kana iimaan baa u ziyaadaya kana dhaguma furnaba okay allah subxaana wa tacala wuxuu ihi way ka ishmiizaazaan markay maqlaan way ka argagaxaanba ma maqashay dad fara badanoo ku dhahay markaad u xadiisida yaa horta xadiis badan yaa naga daa wadka ay nagu soo dejinaysa kaanahu yad- kaanahu yuriid an laa yadkura almowt kaanahu yuriid an laa yadkura almowt ya waxaan akhrisanayay sa- saaka iyo xalayo waxaa dhintay nin aqoonyahan weyn oo dhad xasan at- aturaabi raximahullah waa mufakir cabqari ah waa dadka muslimiintu u baahan yihiin buu ahaa allah yarxamu raxmatan waasica marka waxa uu- uu uu waday laba project oo dadka muslimiinta ah midna anfacayo midna dadka suudaanta u anfacayo maanta ummadda oo dhan baa ka sheeganaysa culamadu baa ka sheeganaysa dadkii adeecadaha dhegeysanayay projecti koowaad wuxuu ahaa cubs- cubs- sidii loo cobsoonaysiin lahaa loo jadiidin lahaa barashada diinta islaamka international ahaan uu culmo bandhigay manhaj uu soo dejiyey markaas aada looga helay markaasaa la yidhi fikradan soo balwaree soo kari culmo waaweyn buu bandhigay oo sacuudi leh oo masaari leh oo ciraaqiyiin leh markaa aad aada uga dabaqeen fikrad kale uu keenay oo ahayd sidii suudaan looga saari lahaa kriiska dhaqa- karsiska ku jirta dhibaatada mashaakil ku jirta imika suudaan oo keena inay sii kala googoodo oo isaguna uu kasoo qayb gala dhibaatadeeda markii hore sidii iminka looga saari lahaa ayuu mashruuc u keenay aad buu ugu bandhigay dadkii o dhan waa laga helay muxuu markaa kusoo jeeday saddex habeen muu seexan habeenkii sabtida ugu dambaysay labadii habeennimu mashruucii dhameeyey intuu qoray uu meel dhigay yuu yihi waa kaase waan garaacaynaa labadii habeenimo sabtidii markay soo galaysay markuu socday oo sagaalkii subaxna soo galay m- maktabkiisii wixii oo la garaacay loo keenay uu eegayna dhakhtarka la dhigay ba uu dhintay isnaantiisii waxay tiri wuxuu iga soo baxay isagoo caafimaadkiisu boqol kiiba boqol yahay marka u weynaa ficla siddeetan iyo afartan jir buu ahaa laakiin caafimaadkiisu rahiib buu ahaa yani caafimaad badan buu ahaa dhalinyaro u eego sboor ciyaaro oo xoog badan buu ahaa caqligiisuna karsamayo ayuu ahaa nin baa taxliilinaya wuxuu yihi labadaa meelood wuxuu ku leeyahay madow aada u badan inta kalena wajigiisu waa cadaan buu dhow yahay wuxuu yihi labadaas waxay dadka saa u madoobaata saas oo kaleeto waa dadka madaxooga saacadda nasan hal daqiiqada dadka maskaxdoodu ayna nasana shaqaynaya wayaan buu yihi marka qof caadiya maahayn maratay akhtaar buu lahaa fiqiga dadka in badan ay- ay- ay- ay- ay ku canaantaan ay qaarkoodna ku gaaleeye laakiin wax gaaleeye muslimiinta culimada weyn ma jirto waxaa loo- waxaa loo haysaa mufakir weye allah yarxamu markaas waxaan uga jeedaa waxa weeyaan wadkaaba dadku dhacaa in la- in la xasuusiyo marka mowt marka inaad caq- caq- ta- iimaanka ka mid tahay qofku inuu allah garto hadafka nolosha uu garto iyo wuxuu meeshan u joogo uu garto waa mashruuca iimaanku keenay qul aamantu billah arrinta saddexaad culimmadu waxay dhahdaan muxuu nebigu oran waayey aamantu billahi wa malaa'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi away caqiidadii oo dhan lixdii arkaanul iimaan maxaa laga sheegay un hal shantii kale lama sheegin madkuuratun fi dimni bay dhahdeen aamantu billahi way ku dhex jirtaa qul aamantu billahi iyo wixii kale oo dhan li- shantii kale xaggan ay kuda jiraan oo qofku hadduu alla rumeeyo ay fu- ay fududahay inuu malaa'igta rumeeyo kutubta rumeeyo rususha rumeeyo aakhir rumeeyo xadhan rumeeyo okay rumaynta ilaahay walaalayaal taasha- ta kale oo ku jirta wax weeyaan rumaynta ilaahay afar waa afar arrimood rumaynta ilaahay rumayno maxaa maana afar arrimood kow waa inaan rumayno rububiyatuhu inuu ilaahay jiro dee wujuudku ilaahay ma jira mise ma jiro maanta gaalada cilmiga eh, eh, markuu ilaahay suuratu tuur muxuu ku yihi am khuliquu min gayri shayin am humul subxaan allahi alcadiim waxa weeyaan am khuliquu min gayri shay am hum lkhaaliquun wa- saddex to'origa un baa jira labuu qur-aanku sheegay tii saddexaadna caqligu uga tagay okay bini aadanka inay iska yimaadeen uun oon la abuurin waa teorig iyo inay yakus abuureen waa teorig qofku inuu isagu iska iska ila wax iska yimaadoon ma jireen waa la- waa waa in wax ku sameeyaan inaad isu samaysa ilaahay muxuu yihi am khuliquu min gayri shay am hum lkhaaliquun mise yakaa is abuuray okay labada hadday baabaan maxaa imanaya waa lagu abuuray dee yaa ku abuuray doodoon tii saddexaad buu ilahay iska dayay subxana wa tacaala ee fidraddu ay garanayso oo allah ah subxana wa tacaala marka horta waa inaan rumayno jiritaankiisa ilahi subxana wa tacaala kownka oo dhan baana kutusay inuu ilaahay jiro ilaahay jiritaankiisu waa fudeed in la aamino walidaalika qur-aanka iyo xadiisaadu iskuma daaliyaan jiritaanka ilaahay ee waxay isku daaliyaan midaynta ilaahay alrububiya maxaa ku xiga alwaxdaaniya in midnimada ilaah loo qaro an icbudu allaha maa lakum min ilaahin hayruhu okay ta saddexaad waa maxay in magacda ilaahay la rumeeyo istaxadi asmaau llahi wa sifaatuhu wa afcaalu llah waa inaad rumaysid sidii qur-aanka ugu soo aroortay okay khilaaf yar baa culummada caqiidada udhexeeya kuma fogaanino laakiin waa inaan ogaano un culummada ashaacirada la dhahda iyo maatridiyada oo muslimiintu u badan yihiin ahlu sunnuhu u badan yihiin oo anagu aan ka mid nahay waxay rumaysan yihiin toddoba magac toddoba sifo in ilaahay loo qiro toddoba sifo in ilaahay loo qiro toddoba sifo inuu ilaahay jiro inuu nool yahay inuu mid yahay yani qulwalay kuwa jirtaa qulwal axad inuu dadka ka duwan yahay inuu maaragtay dhammaad lahayn uu abadi yahay subxaanahu watacaala inuu maxmaqlo waxna arko asamcu walbasar waa lix todoba todobadaa shi- sifo ilaahay waa in loo qiro qofka u qiri waayo waa gaal yaa qab- yaa yaa qabaan odhanay culamaa ashaacira iyo culamaa matridiya caqiidada ahlu sunnaha weyaan ashaacira matridi waxa laga yaqaanaa bakistan iyo iyo hindiya iyo yaa laga yaqaanaa ashaaciradana inta kale muslimiinta laga yaqaana sheekh alashcari okay ibnu taymiya raximahullah wuxuu yihi war ilaahay toddoba sifo ma leh way ka badan tahay ilaahay wuxuu leeyahy wax kastuu isagu isku sheegay ama aan fahanno amba inaan fahmin waa inaan qarno ilaahay magaciisa iyo sifaadkiisa oo dhan okay iyadoo ahlu sunna wal-jamaca ka mid yihiin intaasi waa inaad qara- baratid magacda ilaahay subxana watacaala magac walbana qiim buu leeyahay sifaadkiisu qiime leh noloshaad ka dhex arkaysaa marka waa inaad taasi waa ta saddexaad weeyaan maxaa odhan waa waa ilaahay jiritaankiisii waa midnimadiisii waa magacdiisii waa saddex weeyaan arrinta afaraad oo ilaahay u waajibto in la barta ah waa maxay waa xaaki- waa xaakimiyadiisa inuu ilaahay kownka xakumo annaka de annakii hore u sheegnay odhanay dadka bini aadamku ilaahay u ogol yihiin wax abuure ee u diideen wax xukumo alaa lahu alkhalqu walamru waan kala saarnay waan kala saarnay ilaahay marka xaakimiyadda waa in loo qiro muxuu ilahay yidhi in ilxukmu ila lilah sida loo caabudayo ayaa xulkan looga qaadanaya okay ilaahay subxaana wa tacaala kitaabkiisa qur-aanka wuxuu ku yidhi war qofku hadduu qof dilo hala dilo okay haddii dadka biniaadamka caqligoogu intuu bislaadeen hadaan oo qofka maxaa loo dilay qofka in la dilo maaha waa inaa qofka mankan laga wixlandhayo oo nas- marka dambaan odhno nin dhintay maxaa dhaama kuma jirto qur-aanka nin- nin dhintay kimiis walaqad karramnaa bani aadama xayan ma jiitan ma dhici karayso hadduu qofka dilo in loo dilo ما إلهي ما كعلي بضنا ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب ها قفك قف دينها لودي لو قفك إيه قف إيه كتورة لا غتورة إنك علمي قانون قانون ما نيجا شكل قارب كله وأضايق بكو جرا أضايق كم جرا وحكو جت إلى هدي نقول بكو جرت ولكم في القصاص حياة بكو جرت أوكي مركا حقوق إلهي ما كقادنا إلهي بعد الرباط وحرام maantana cilmigii wuxuu yihi waxay yidhahdeen dhaqaalu wuxuu gaadhay laa xayaata bilaa iqtisaad walaa iqtisaada bilaa bunuq walaa bunuq bilaa faa'ida adeer waa kaa nolole ma dhici karta bilaa dhaqaale economiga economina ma dhici kara bilaa baanan baananna ma dhici karaan bilaa maxay bilaa interest adeer wadaadu xadiiskuun hayo iska daa waxan ka baxa noloshu waa bilaa interest ma soconayso okay wa- waa waa la aaminay waxaa laysku waafaqsan yahay caalamiyan nidaamka kabitaalismigu inuuna sii soconayn labaatanka sane ee soo socota way u caddaatay markii dhawada su- dhuk wada xidhmay baanak wada xidhmayeen ayuu u yeedhay madaxweynihii sarkozy ee faransiiska xukumayay la taliyihiisii dhanka dhaqaalaha wuxuu ku yidhi adeer xalkeen maraykan baa qarqare meesha see u noolaanaa xalkeen buui solutionkan ninkii wuxuu ka yidhi ma solution baad rabtaa adeer haa waan rabaa buui wuxuu yihi qur-aanka qaado لا تظلمون ولا تظلمون ايضا قران قال طبقوا وان انت ريسك زيرو لغرسيب ايان تابي بنادكم بدبالي امر انت كهر رئيس وان هواوينينا والوغينا انه ادونك هواوي كسعدو هواوي ودوي هواوي كحكمسا ما تبانا كدن دقاله دن ادونك مكو شقيا وبيع ما لا تملك وقفك هيسن بو ايبيابا baycu maa tamlig baa laga iibinaya aadna waa iibsanaysaa waad gadanaysaa suuqaa socdaa waa lagu qurxinayaa waxaa socda waa maxay waa shiifar waa arqaam wax laga sheekeynayo markii dhow abudubay ka dhacday dad baa daara iibsaday subax bay dadkii wada baxsadeen maxaa dhacay baa dhi waxaa lalaga iibinaya lacag lama iibinaya waxaa la iibinaya raqabyo tiraa la iibinaya tiro tiradii baa meesha ibatay dee marka ishkaaliyadda dhaqaalaha islaamku marka uu leeyahay ribadu waa xaaraan maha xadiis uun waa ru'ya waa ru'yo dhaqaale waa fishin dhaqaale laakiin waxaa inaga leh ribadu waa xaaraan waayo waa allah weliba ilahi wuxu uhi subxana wa tacaala faadanuu haddaad ku ku dhegtaan faadanuu bixarbin min allahi ilaahay rasuulkiisa dagaal inuu la galo diyaar u noqday buu marka dee dagaalkii baa dhex socda ilaahay iyo maaragtay iyo bini aadanka nin baan akhriyay la dhahdo en, em, waxaa dhahdaa max faber max faber baa dhahdaa ninkaasi wuxuu aaminsan yahay een, falsafadani kabitaal- kabitaalismiga falsafada kabitaalismiga wuxuu dhahdaa waxay ka imatay saddex il saddex il bay leedahay isha koowaad waxa wey waa protestantka diinta protestantka qaybta kristanka ee protestantka oo aaminsan in la shaqaysto ruuxu lquwa far abuud bay kugu abuuraysaa laba wuxuu ku wuxuu aaminsan yahay qofku inuu danaysto okay arrinta saddexaad muxuu yidhi qofku dhaqaaluhu inuuna socon karin bil interest saddex weeyaan dhaqaale bil interest ma socon kare haddii laga saaro interestka dhaqaalaha capitalism ma jiro malona naga warama malinayaa markii uu odaygii la oran jiray ruushka baabi'iyey maxaa dhacdaa madhabkii shuuciyadda maxaa oran jiray ninkii gorbashov ha markii uu soo ururiyey aqoon-yahanku ku yidhi adeerayaal baash way dumaysaa shuuciyaddii hal hal la raadiyo hana laga raadiye buuhi halka halkee meel aan ahayn kapitalismiga kapitalism waa sahnaa isaga waa naqaanaaye meel kale laga raadiyo waxay dhaha meel aan ka raadina ma jirto okay iminka waxaa jirta falsafo tirahda dariiqa saddexaad ra'samaalidiina fahanay shuuciyadiina fahanay maxaa la maxaa la doonayaa dariiqa saddexaad ha dariiq saddexaad oo wasada yidhahdaa dariiqa saddexaad ee wasadkii markay ka sheekeynayaan waa qur-aankii waxay ka sheekeynayaan laakiin inay qur-aankii qabsadaan bay diidan yihiin ilaahayna wuxuu ihi ina hada alqur'aana yahdii lilatii hiya aqwam ta ugu toosan buu ku hanuunaya subxana tacaala okay u fiirsada raggaa uu diray waxay tageen wadankii masar meel la idhaahday fadhiisteen oo dhaqaalaha lix bilood bay soo fadhiyeen diraasiis u sameeyeen way soo laabmeen waxay idhahdeen xalkii waan keen oo maxay waa islaamka dhaqaadiisa oo la qaato laba su-aaloodun baa ka dhasho weliba dee midna annakana dilayso midna iyaka aynu qaadan kareen wuxuu yihi gorbashof dhaqaalo walba falsafad buu leeyahay falsafad walbana aragti bay ku taallaa aragti bay ku salaysan tahay okay dhaqaalaha islaamka falsafadiisu waa maxay waa qur-aan waa aragtida islaamka aragtida islaamka soomanaha ma dabaqi karnaa dhaqaalaha islaamka annakoo aan islaam ahayn annakoo muslim ahayn oo rumaysnayn waxan ma dabaqi karnaa waxay dhahda maya inaga laabidha daba waa inaan muslim horta waa inaan ruushku isku bedelo dowlad muslima shacbi muslima number one number two wuxuu yidhi su-aashu waxa weeyaan waxaanaad soo akrideen ee quruxda badan leh ee tirahdeen ma aha xal yar waa xal caalami aad tirahdeen maxay muslimiintu xal ugu noqon waayo buuri لماذا لا يطبقون قرباش فارد ما يطبق لايين ما هو حنو هرقلين لايين ما هو دقمي لايين انا خي نوضه سعودان نوضه قريان وحو دل اوكي وحاسه وحي بخيده markii dhoodee baaranku ay dumeen baaranka islaamka baaranka islaamka ma taabsan dhibaatooyin markii adduun ka dhacday ma ayna taaban walidaalka ingiriisku aqli badan yahay waa kii isla markiiba qarar ku qaatay in dhaqaalaha islaamka la keeno suuqa la dhan suuqa la dhan waliba nin khabiir ah wuxuu yidhi waxay ka sheekaysteen golaha maaragtay maaragtay dhaqaalaha ee qaybta baarlamanka golaha dhaqaalaha waxay ka sheekaysteen inaa inyardhiyar loo geliyo dhaqaalaha systemkiisa dhaqaalaha ingiriiska lagu kabo leanna waxbu waxbuu sii arkaya nin caadi amaha ingiriiska yani waa waa khabiir nololeed marka waxaan uga jeedaa caqiidada waxaa ka mid ah aamantu billahi inaad rumaysid inuu ilaahay yahay alxaakim laa ilaaha laa xaakima ila allah ilaahay waa waxkama subxaana wa tacaala okay isla taagii ugu dambeeyey suma istaqim intaan kaga baxayna iimaankii waqafaadkiisa suma istaqim kadibna toosnow toosnow suma istaqim shareecadda dabaq lama oranaa toosnow baa idhi toosnow waa kelimad culus maaha ya toosnow baa idhi culays bay leedahay xadiis daciifa jira oo nebiga sal ly salam saxaabada uu subax soo dhex fadhiistayoo waxay arkeen isaga oo dhowr ciro ah timihiisi garhkiisi ay ka soo dareertay xadiiskaasi ma xoog badna lakin culamada qaar baa sheega markaas bay saxaabadi ku ya rasuul allah naraaka shibta waxaan ku aragnay inaad da-dii ku taabatay shibta ama ciradani wuxuu rasuulku shayeebatni yahuudun wa akhawaatuhaa waxaa i gaboojisay buuri huudiyo suuratu huudiyo walaalaheed suuratu huudiyo walaalaheed maxaa ku jiraa huud nebiga waxaa lagu dhahaa istaqim kamaa umirta sidii lagu amray nebi allow ku toosnow hadhaafin bidig iyo bidix toosnow marka kelimatul istiqaama saabu nebigu u qaa sal slam culayskeyga toosnow suma istaqim marka anagu markaan xadiiska dhegeysanne oo nabigu diintii wuxuu ku soo koobay aamantu billahi suma istaqim waan la yartaa mugta laakiin toosno baa lagu cibaadada ku toosno akhlaaqda ku toosno dhaqankana ku toosno toosno saxaabada toosnaanteeda laba shay ka sheegeen marka saan u garan soo nin baa yidhi nabiga beeca la galeen ballan bay rasuulka la galeen maxay rasuulka kula galeen beeco cala samci wataaca inay inay maqlaan adeecaan madaxdooda fi lmanshadi walmakrah marka ay fiican yihiin iyo markay xun yihiinba inay adeecaan iyo inay xaqa sheegaan ay sidiisa u sheegaan iyo inay dadka waxba weydiisan bini aadanba inay waxba weydiisan ballan bisaan bay kula galeen okay soddon sano afartan nabiga dabiy ninkii iska nool yahay mara ka dhacaysa isagoo faraskiisii wata iyo mar maradiisii iyo dhulka ka dhacaysa baycadii rasuulku ilaalinaya suma istaqim nabigu maxay muxuu ballan kula galay inuu qof waxba weydiisan nabiga marka waxaad dhici kartaa ballanta inay ka dhatahay war dadka jeebkooga iska daa bini aadanka jeebkooga ilow shaqayso laakiin isagoo eegsu istaqim buu doonaya ma maradaa ka dhacday isoo sii adeer dariiqa mid maray adeer maradaa sii laa uu dhaadhacay uu soo qaadanayay waxaa lagu duq baa tahay marada ha lagu siiyo baycaan galay buui ballan baan galay nebi maxamed baan ballan kula galay inaan qof bini aadan aan waxba weydiisan hataa caday may ciyaalka uu dhalay biyo weysada i keena ma dhahayo uu kacaya uu soo qaadanaya ilaan bini aadan ba ballan buu galay inuu weydiisan marka istiqaamada macnaha rag saxaabada ku lahayd istaqim waxay ka qaateen halkaas xadiiska soo socdaa arki doonaayo annaku aan jecel lahay oo dadka ducafadii kaawada jecel yihiin ahlulcazaa'imkuna waa kan xadiiskoogu oo waxa weeyaan oo waxaa jira waxa diinta adna aan arki doono iyo aclaa diinta meel hooseaa jirto qofka inuu ilaaliyaa hadduu ka tago adeeto waa dhaadhacaya halka hadduu ku ekaadana muslimadii u xajinayaan oo adinaa bay dhahdaa okay laakiin muslimka maxaa laga rabaa inuu adinaha ka dhaqaaqo haga socdo acelaha u socdo dee sallaanka koro taranjarada u koro u kor u socdo annaga laakiin waxaan leeyahay alxamdulilah hadduu saxaabi baa oran doona saa maqli doono intaa haddaan galo sosyada ma galay haa maxaa cadibaa deed inta ma cajintaa deed adinaaha okay suma istaqim toosnow buu nabiga alay slam ku toosnow waa saas weeyaan ugu dambeynta xadiiskaasi okay xadiiska waxaan bilaabaynaa laba iyo labaatanaad an abi cabdillaahi jaabir bni cabdillaahi alansaariyi radia allahu canhuma ana rajula sa'ala rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama faqaal ara'ayta idaa sallaytu almaktuubaati wasumtu ramadaana وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أأدخل, أأدخل الجنة قال نعم رواه مسلم ومعنى حرمت الحرام اجتنبته ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حله أوكي حديث كان وحديث كلا بيلاتنا وحنورنا يا صحابي وينا عن أبي عبد الله وكنيدي سي جابر بن عبد الله الأنصاري مقعيس وهاسداس ree ansaarta nabigana ka mid ahaa radia allaahu canhuma isagii aabii bay leer halle ka noqdo ana rajulan nin nin yaa ana rajulan waa nin markaa ninka lama garanayo nin weeyaan saxaabadii oo fadhida u yimiday rajulan nin baa yimiday culammada qaar baa ninkaas isweydiiyey waan dhegi doonaa insha allah magaciisa sa'ala wuxuu weydiiyey rasuula allahi rasuulka rabbi buu weydiiyey sal slama faqaala wuxuu dhahay ara'ayta ka waran ara'ayta waa ka waran amba aqbirnii wariga sii weeye idaa haddaan sallaytu tukado almaktuubaati salaadii maktuubka ahayd ee faradka ahayd ee nalagu qoray kitaaban mawquuta maktuubaadkii shanta ah haddaan tukado wa sumtu aan af xidho oon soomo ramadaan bisha ramadaan wa axlaltu oon xalaashado alxalaala xalaashii wa xaramtu oon xarimo alxaraama xaraamtii nafteeda ka xarimo walam azid calaa daalika shay-an intaa waxbana aan ka kordhin waayo ka waran yaa rasuul allah aadkhulu ljanna jannada ma galayaa buuhi aadkhulu ljanna intaa jannada may gelinaysaa buuhi qaala rasuulku wuxuu uhi nacam ha intaa haddaan yeelo jannadii ma galay buuhi muxuu rasuulku yidhi nacam ha xadiiska waxaa noo wariye muslim xaramtu lxaraamka ayuu sheekhu inoo macneeyey imaamnooy wuxuu ihi ijtanabtuhu xaramtu lxaraama xaaraan haddaan xarim xarta aan ka dheeraado wey axlaltu lxalaalana uu noo macneey wuxuu ihi facaltuhu aan falo muctaqidan anoo rumaysan xillahu inay xalaal tahay okay xadiiska marka insha allahu tacaala sidii caadigeena hod baan u bilaabaynaa waxaan ku bilaabaynaa xadiiska waxa inoo wariyey saxaabiga horena u saarnay iminka wax yar baan ka tilmaamaynaa jaabir ibn cabdillaahi radi allahu canhu jaabir ibnu cabdillaahi alansaariyu soo saa kuma qorna kitabta meesha irinay ah okay marka jaabir waa saxaabi saxaabada rasuulka ka mid a aabihiina waa saxaabi saxaabada ka mid a aabihii isaga aabihiina waa saxaabi isaguna waa saxaabi ibnu camrin ibnu xaraam baa dhacdaa marka waa qabaaishii deganayd magaalada madiina ansaartii rasuulka sala allahu alay wasalam ayuu ka mid ahaa saxaabigan waa saxaabadii ugu hor islaamtay saxaabadu ku jiraa waxaa isagii aabiyuba islaameen markii uu nebigu madiina yimid laakiin isaga waxaa dhacdaa wuxuu islaamay qabla daalika siddeed toban jir buu ahaa wuxuu ka qayb galay heshiiskii nebiga lagula gelaya caqaba intuu nebigu madiina iminba kii koowaad buu ka qayb galay ee lixdii qof baa ahaayenba lixdii nin buu ku jiray markaa ninkan jaabir isagoo dhallinyaraa markaa siddeed toban jir buu ahaa siddeed toban jir buu qarar ku qaatay inuu badilo diintiisii oo diinta islaamka runtaa qaato markaa nin caadi ama jaabir ibnu cabdilaahigaas markaa abu cabdilaahina waa la dhahaa wuxuu leeyahay taariikh aada u fog nabiguna sal tarbiyad weyn buu siiyey aad buu u tarbiyadiyey rasuulku sal allau alay wasalam tarbiyadda uu rasuulku siiyey waxay ka soo baxday gadaal raadkiisa ka soo baxday isagii aabiba nebigu aad buu jeclaa uu tarbiyadan jiray nebigana cilaaqo gaaray lahaayeen ilaa ay gaadhay cilaaqadoodu inuu nebigu noloshiisa gaarka ah farageliyo noloshiisa gaarka ah hadduu qofka saaxiibkaa farageliyo waxay ka dhatahay waas ogtihin aad baa isku ogtihiin markaa markuu guursaday gabadh buu guursadaa dhe aan hore xaas u soo lahayd oo carmaliya ayuu guursaday markaabuu nebiga u yimid sallam isagoo socda oo carfi iyo udgoon iyo wixii de nin caroosa laga arkayay wata nebigu wuxu uhi maanta waa maxay dareen waxaanaan ka arkayo wuxuuhi yaa rasuul allah tasawajtu waan guursaday buuhi wuxuu uhi maad guursatay haa ode maxaad noogu sheegayd inaad guursatay marka maxaad guursatu rasuulku yidhi waxaan guursaday gabadha heblaayo waaba garanay rasuulku haye oo ah gabadh carmali ah markaa nebigu wuxuu inan yaroo dhallinyaro u arkayaa wuxuu yidhi hal laa tasawajta maad guursatidaa bikran gabadh bikir ah gabadh yaroo bikira maad guursatidaa oo kuleeg tulaacibuka oo kula ciyaarta wa tulaacibuha ood la ciyaartid gabadh bikira oo kula ciyaarta hadallada nebigu u fiirsayaa tulaacibuka wa tulaacibuha wa fii riwaayatin tudaajicuka wa tudaajicuha ku seexiso aad la seexisid tudaajicuka watudaajicuha wa fii riwaayatin tudaacibuka wa tudaacibuha kula kaftanta adiguna aad la kaftantid lanna dee marka guurku bilowga yahay dhalinyaro la yahay inta la ciyaarayaa ka badan inta hawlo kala galayo marka gabadh hawshaa kula gasha maad guursatid buu ri ninkana nin caadi ama waa nin tarbiyadii rasulka sal wuxu yidhi ya rasuul allah soo ma ogeyn inuu dagaalkii uxud aabba ku geeriyooday shahiid haa soo ma ogeyn inaan toddoba dumar oo walaal aan nahay haa soo hablaha anu mas-uulka ma yihin hadaa ka mas-uula iminka ragga yaa u sheegay ina mas-uul yihiinba toddobadaa hablood soo anu mas-uulka ma yihin ha anaa ka mas-uula wuxuu yaa rasuul allah haddaan u guursado gabadh yaroo iga ka leeg waa isla ciyaarayaan buuri mid haddaan guursaday buuri iyada iyada iya ka leeg iya ka leeg waa la ciyaari laakiin waxaan guursaday buuri mid ka weynoo anigana ii tarta naagnimo iyo kana hooyanimo u dhawata caqli soo caqli ma waxaas waa caqli weeyaan markaa nebiga uu qanciyey nebigu wuxuu doonayay inuu ilmaha yare u tarbiyadanays inuu u raaxaysto laakiin wuxuu u sheegay inuu wax raaxada ka weyn uu ka fikirayo oo ah inuu guri asaasayo hablihii uu aabihii ka tagayna ee shahiidku ka tagayna wax ilaaliya uu u diyaarinay markaas marka ninkaasi waxaa aabihii dagaalka uxud buu ku dhintay uu shahiid ku noqday raxima radia allahu tacaala canhu waxaa dhadaa markaas khasaa'ista uu lahaa waxaa ka mid ah wuxuu nebigu dagaal galoo dhan ba u galay abubakar buu la galay cumar buu la galay cusmaan buu la galay cali buu la galay jihaadu ka hadma jirin leanna intaasoo dhan buu la noolaa ilaa cumriga waa u dheerayay mota ninkaas dinto jirku islaamay wuxuu ku dhintay afar iyo sagaashan jir buu ku dhintay marka afar iyo sagaashan inta uu gaadhayay iska daa ilaa dowladdii amawiyada iyuu noolaa raxima radia allahu canhum waa ragga xadiisaanta inta badan wariyey ayuu ku jiraa min almuksirina fi laxaadiis ayuu ku jiraa markaa radia allahu canhu tacliinta iyo tarbiyadda iyo warinta xadiiska ayuu aada uga shaqeeyey markaa saxaabigaas baa xadiiska inoo warinaya ana rajulan marka xadiiska ah, waxaan siinaynaa insha allahu tacaala laba cinwaan cinwaanka koobaad waa baxay alikhtisaaru cala alfaraa'id in lagu ekaado faradka qofku hadduu faradka diinta ka soo baxo jannada u galaya insha allah insha allah baan ku darana muslimin baan ugu taagan Ha, jannada ilahi baa subxana watacaala Ha, insha allah u galaya hadduu ku ekaado maxay baan odhanay faraa'idka sunnuhuna derajada jannaday ka- korku u qaadayaan sunnayaashu faradkana way kabaan maxayna sameeyaan darajadaadana way kobciyaan way kor bay u qaadaan marka aliqtisaar cala alfaraa'id waa sababun fi dukhuuli aljanna okay waa midaasi arrinta labaad aan ka faa'iisanayno waxay xadiiska aan ciwaan uga dhigi karno waxaan ciwaan uga dhignaa wujuudnu wujuudu inuu jiro islaamka dhexdiisa adnaa adna alislaam wax islaamka hoose islaan meel meel hoose oo laga bilaabo asaas inuu jiro wujuudu adnaa aw asaasu lislaam inay jirtana waa cinwaan labaad insha allahu tacala oo xadiiskaas siin karno labada haddaan ka baxno waxaan bilaabaynaa xadiiska maxaan iskala taagnaa inta waqtiga nooga hadhay inta kalena waa sii wadi doonaa insha allahu tacaala fi axadda soo socota hadduu wala dhacdo ilaa afar baan isla taageynaa ana rajulan ana rajulan sa'ala rasuula allahi sala allah alay slam halkaa maxaa ku jira xadiiska ana rajulan nin maxaa ku jira horta ninka saxaabadu is weydiiyeen qaar waxay dhahdeen waxaa la dhahdaa nucmaan ibnu qawqal alkhusaaci waa nin la yaqaana dhahdeen laakiin ahlucilmiga in fara badan waxay dhahdeen layskuma daadiyo ninkaas saxaabadoo fadhiduu qof soo galay u weydiiyey may ka maydaba tegin laakiin dadka bini aadanka ah dad baa jira fikirku uuna mashquulinoo qofku mashquuliyo ma maqasheen marka qur-aanka la fasirayo suurat lkahf dad baa isku mashquulinaya qisada maxaa faa'iido ku jirta maaha ay وكلبهم باصد ذراعيه بالوسيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم waxay isku daalinayaan ayagu muu casaa mise u madoobaa muu cadaa mise caykuuhaa ayagu muu weynaa mise u yaraa ay naftaa kaa baxaysa okay casaa muusa ushii nabi muuse maxay ka abuurnayd ilaahay caso inoo sheegay soo maha hadafka laga leeyana wax weeyaan mucjizadan ya faalqi maa fi yad- tuur baa laydho maxay noqotay faidaa hiya sucbaanun mubiin laakiin annaka waxayna dalisay geedkee laga soo qaaday inta qawlay ku jirtaad fijici maxaa ka- maxaa ka- maxaa ka heli cilmi maxaa cilmi ku jira isha okay sakradii ay ka cabaysay maxaa dhahdaa naaqadii een, eh, saalix calayhi salaam hashii saalix naaqadii sakhradii sakhradaasi caynka u ekeed ila way way kala duwan yihiin maaha dhagaxda buuruu soo maaha tiibaa tiibaa lagu wareerayaa marka bini aadamka waxaad arkaysaa hadafkii buu ka tagayaa wuxuu ku wareerayaa wasiiladii diintuna taa bay naga xordhisaa asxaabulkahf waxaa ku jirta cilmi dhan baa ku jire maaha inaan isla taagno maxay aygii inaan isla taagno maaha cilmi dhan baa ku jira cajiib waxa weeyaan waxyaalada cajiibka ah, ee xitaa iminka culummadu ay heleen culummada culummada cilmigu ay heleen rugroga rugroga ilahay muxuu qur-aan ku sheeg- ku sheegay Subxaanaka wa tacaala, marka la rogay muxuu ilahay yidhi haye awragii xufaadda ahaa wadaata shimaal maxaa loo rogayey ma maxaa loo rogayey haddee dhan u hurdaan soo iminka dhakhtarka sumaare qof dadka waa ilaahay nooma keene baasha ku dhacdo soo ma rogaan maaragtay kuwani maaragtay neeraj muxum limaada lianna waxaa qofka ku dhacayo cudur hadhuuta waxaa galaya microb iyo fir waxaa ku dhalaya okay ilaahayna raggan wuu rogrogayey daata alyamiini wa daata shimaal okay waxay culus weydiiyeen adceedda subaxii usoo gelaysay tahabay galabta usoo gelaysay way kala duwanayd ta subaxii soo gelaysay waxay dhahay tasaawaru ta kalena maxaa yidhi taqriduhu waa cilmi waxaas waa se- waa serisa wax caadi ama waxaa ku jira qur-aanku wuu inasoo uuna baraarugaya wuxuu qur-aanku inoo sheegay walabisuu fii kahfihim alaasa miatin siniin wasdaaduu tiscaa macnahu cilmigaa ku jira saddex boqoloo sano waa marka lagu xisaabiya hijirka marka lagu xisaabiyo ta kalena miilaadigana wasdaaduu tisca wasdaad maxaa loo yidhi wasdaaduu haddaad haddaad dhaka adceedda u kacdiinna sagaal ku dar weeyaan haddaad dhaka dayax u kacdiinna saddex boqol ku ekaada marka wadaadada kiristanku waxay dhahdaan saddex boqol iyo sagaal sano way hayaan iyagu tiradan annaguna waxaan odhanaa saddex boqol oo sano weeyaan laakiin annaka dhexdii baa nala keenay limaada lianna dadkeenu waxay rumaysan yihiin annagu dayaxun baan ku xisaabaynaa may annagu labada waan ku xisaabaynaa ilaahay baan noo sheegay muxuu ilahay ashamsu waalqamaru bicusbaan labada waa xisaab Ah, labada waa xisaab marka qoladana waad la shaqaysan qolada laakiin dee diintaadu cibaadadaadu waa waa qamariga laakiin tan hadiidin ma jirtaa oran way jirtaa waxaa lagu xisaabiyo weeyaan ashamsu waalqamaru bixusbaan marka ikhwaani fillah ma haddaad dhex galla suuradda boqol iyo konton macno oo oo cilmi ah haddaan doono faa'iidadii adduunka haddaan doono faa'iidadii aakhirada dadkani markay qararka qaateen bal qararku intuu leeyahay daa waxay hayeen dhallinyaro wada madaxa iyo ubad madaxa waxay idhahdeen iimaankaan garanaa markay iimaanka qaateen iimaanku waa khadhaadh khadhaadhkii max- maxaa ka dhashay waxaan iska tagaynaa qusuurtan iyo raaxadan haga tagaynaa hug hug baan galanaa laakiin hugga markay gelayeen ilaahay maxay weydiisteen hanuun rabbanaa aatinaa min ladunka raxmatan wahayi lanaa min amrina rashadan ilaahu agtaada naxariis naga sii qaraarkaan qaadanay wax caadiya maaha quwadna sii raxmad raxmadda waa qalbigaadhe caqliguna muxuu u baahan yahay hanuun wahayi lanaa min amrina rashada nebi maxamed baa dib loo xasuusiyey markii dambe soo maha wadkur rabbaka idaa nasiita waqul casaa rabbi casaa an yahdiyani rabbii liaqraba min hada rashada marka suuradda dheel jimcihii dheel looma akhriyo man qara'a suurata alkahfi kula yowmi jumcatin adaa allahu lahu maa bayna aljumcatayn Ah, nuur buu ilahi kuu furayaa marka waa waxaa baa ku dhex jira marka ikhwaani fillah xadiiska marka ana rajulan inaan ku daalin rajulkan muxuu ahaa ana rajulan nakira weya nakira lama garanay ninkaas laakiin nin soo galay miskiidku ahaa nin nebigoo fadhiya soo galay buu ahaa inta badanna acraab acraabiyiin bay ahaan jireen dadkaasi remiyi ilaa ay saxaabadu oran jireen markay cilmi rasuulka kala xisheen inay weydiiyaan maxay oran jireen aryaan noo keena mid reebaadiyo rasuulka weydiiya su-aal ninka reemiyigii de waa sariix sariix soo ma galayno waa iska furaya ah. weliba yaa rasuul laba yaa maxamed buu iska dhahaya moogta Ah. way gaadha miyaa okay marka taasi ayaa maaragtay aan ka fahaysan ana rajulan nin baan ka fahaysana shaacata marka ninkaa baa sii wadi doona meel socda insha allah wasala ala muxamed wala alihi wasaxbi jazakum allah khayran wallahu tacaala aclaa waclam بارك الله